waa laga qabsaday waana la laayey ciidanka aad iyo aad aan ugu mahad celina waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaa howlgalkeennu inuu sii soco doono howlgalka inaanan ka heri doonin cadowgu ha ogaado inuusan cawana ku ladayn dhulka soomaaliyeed meel kastay joogaan guushaanna waxaa iska leh ciidamadeenna xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amisom oo walaalaheena oo na garab taagan habeen iyo maalin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyaynaa ciidamadii saaka howlgalka galay maadaama aan anigaba aan isla soconay laakiin waxaan u hambalyaynaa aad iyo aad ugu hambalyaynaa ciidankii howlgalka galay deegaanada howlgalkan laga sameeyey waxa waaye ceelow maquuf yabaara yeelle sheekh xasan meesha la yidhaahdo afiridood dhiri maadle hees ilaa garbo aaggaasoo dham caliganay howlgalaa laga sameeyey haddana weli waa ku soconnaa marka ma ka joogsan doonno insha allahu tacaala deegaanada cadowgu meel kasta oo galo inaan ka daba tegayno hadafka howlgalku waxa weeye in cadowga laga sifeeyo dhulka cadowgaas soomaaliyeed oo dalkeennu nabad ku soo noqdo oo ummaddu nabadgelyo hesho oo haddii ebida kale nimankaas gowracatada ahee ummadda baabi'inaya in laga qabto hadafka howlgalku waa intaa